ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada maanta axada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza oo galay maalinkii boqollixdanisaddexaad oo xidhiir ah nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro khasaare dhaliyey ka fulisay dalka burkina faso militariga suudaan oo sheegay inay magaalooyinka la wareegeen kooxda r s f iyo xalqada shanaad taxnaha generaaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalem qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horayno dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii boqollixdanisaddexaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira waxayna la socodsiinayaa walaalkeena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay waxay marinka khaza maalinkii boqol lixdan iyo saddexaad oo xidhiir ay martigelinaysaa dagaalka iyo duuqiimaha cashwaayiga ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahayanada yahuudda iyadoo saacadii lasoo dhaafay lasoo warinayo majaasid iyo duqeymo hor leh oo lagu beegsaday mustadacafiinta ku sugan marinka khaza dhinaca kale waxay kooxaha muqaamadu gaar ahaan garabkooda milatari shaaca ka qaadeen in ay dileen afar askari oo yahuudah iyagoo gubi lix gaar oo ay ku jiraan gawaarida ciidamada xambaara sidoo kale waxay weeraro toosa la galeen ciidamada yahuudda ee dullaanka ku jooga khaza iyagoo duqeymo loo adeegsaday hubiyo ku garaacay saldhigyo iyo fadhiisamo ay ku sugnaayeen ciidamada yahuudda balse marka horeynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha iyo majaasirta sahaynada yahuuddu ka geysatay magaalooyinka iyo deegaanada dhaca marinka khaza kuwaasoo inta badan bartilmaameysaday goobaha iyo guryaha ay degan yihiin barakacyaasha reer khaza waxaana ku shiiday duqeymahaasi boqolaal ruux oo falastiiniyiin ah iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kale koonfurta jiida khaza gaar ahaan magaalada rafax guri ku yaala deegaan oo simaada magaalada duqan ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shiiday qaar badan oo ka mida dadkii ku sugnaa guriga halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo badan guriga ayaana la sheegaya inuu soo gaaray burbur baaxad leh guri ku yaala deegaanka qarbatil cadas ee waqooyiga magaalada rafax ay ciidamada yuhuuddu bartilmaameysadeen waxaana halkaa ku shiiday qaar badan oo ka mida dadkii deganaa guriga halkii ay dhaawacmeen kuwo kale sidai ay soo tabinayaan wariyaasha ku sugan magaalada rafax madaafiicda goobta ay ciidamada yuhuudda ku garaaceen mandiqad dacda waqooyi bari magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana duqeyntaasi loo adeegsaday madaafiicda ay dhalisay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kale bartamaha magaalada khaza gaar ahaan muqayimka jabaaliya waxay beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee yahuudda guri ay ku sugnaayeen barakacyaal dhowr ah waxaana halkaasi ka dhalatay istishaadka boqolaal ruux iyadoo ay jiraan qaar badan oo uu soo gaaray dhaawacyo kala duwan isla bartamaha guri kale uu ku yaala muqayimka jabaaliya duqeyn ka dhacday waxaa ku shiiday toban ruux iyadoo ay dhaawacmeen toddoba kale mandiqada azahraa ee iyana ku taala bartamaha waxay ka geysteen yuhuudda duuqayn sababtay dhimashada qaar badan oo ka mid ah barakacayaasha reer falastiin iyo dhaawaca kuwo kale oo hor leh shuhaado iyo dhaawacyo ayaa sidoo kale ka dhalatay duqan ay ciidamada yuhuuddu ka fuliyeen deegaanka beetlaahiya ee waqooyiga jiida ghaza duqayntan ayana diyaaradaha yuhuuddu la beegsadeen dad sugaya deeq raashiin ah waana markii ugu horeysay gargaar bani aadam laga qeybiyo waqooyiga marinka ghaza tan iyo afar bilood oo hadda laga joogo magaalada deriilbalax ee waqooyiga marinka ghaza waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqayn aada u culus duqayntan ayaana si gaar ay kaga dhacday guri ay deganaayeen dad barakacyaal ah waxaana ku shiiday labiiyo toban ruux iyadoo ay jireen dad badan oo ka hor jira burburka dhismayaasha hoostooda guud ahaan tirada ku shiiday duqeymihii ka dhacay deegaanada muqayimaadka iyo magaalooyinka dhaca bartamaha jida ghaza waxa ay gaarayaan in ka badan afartan iyo sagaal ruux tan iyo subaxnimadii maanta oo axad ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka ghaza waxay shaaca ka qaaday in ciidamada yuhuudda ee afar labaatankii saacee lasoo dhaafay ku kaceen in ka badan toddoba xasuuq oo wuxuushnimo badan waxaana ku shiiday lixdan iyo saddex ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen boqol toban iyo laba kale geesta kale dagaalyahanada muqaawamada ayaa baayiyey muuqaalo lagu soo bandhigayo ciidamada muqaawamada oo beegsanaya gawaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda iyadoo sidoo kale lasoo bandhigayo iska horimaad u dhexeeya muqaawamada iyo askarta yuhuudda muuqaalka ayaa sidoo kale soo bandhigaya iska horimaadka waxaana la maqlayaa dhawaqa hubka laysku adeegsanayo oo iskugu jira hubka culus iyo midka fudud waxayna muqaawamadu beegsanayaan gaari gaashaaman oo ay wateen ciidamada gumaystaha yuhuudda kaasoo maraya mid ka mid ah waddooyinka ku yaala magaalooyinka dhaca bartamaha ghaza goobta aynu ku basbeelay gaariga degalyahanada muqaawamada waxay sidoo kale soo bandhigayaan iyagoo beegsanaya saddex ka mid ah gawaarida ciidamada yuhuudda goobtaas ayaynu ku basbeelayaan dhammaan gawaaridii askartii saarneedna waxay u qaybsamayaan wax dhinta iyo wax dhaawacma
في جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdilkhaaliq macalin cabdilweli waad mahadsan tahay walaalaha muslimiinta meel kasta oo ay joogaan waxaynu leenahay ramadaan mubaarak aan u gudagalna wararkii ugu dambeeyey caalamka askar ka tirsan xukuumadda burkina faso ayaa lagu dilay weerar ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen gudaha dalka burkina faso wararka ka imaanaya dalka burkina faso ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay weerar khasaare dhaliyay ka fuliyeen gudaha dalkaasi kaas oo lala beegsaday askar ka tirsan xukuumadda weerarkan oo ahaa mid toos ah ay mujaahidiinta la beegsadeen fariisin ay askarta xukuumadda burkina faso ku lahaayeen mandiqada baasi oo ka tirsan wilaayada boobojulaso ee gudaha dalkaasi war kooban oo kasoo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ciidamada xukuumadda lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ah ee lagu qaaday saldhigga ay ku sugnaayeen waxaa warka kasoo baxay mujaahidiinta lagu sheegay in ugu yaraan toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda burkina faso lagu dilay weerarkan cusub oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha burkina faso waxaa intaa dheer oo ay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen sideed qoray oo akay afartan iyo toddoba ah kuwaas oo ay lahaayeen askarta lagu laayay weerarkan xoogan oo lagu qaaday fariisan ciidan iyadoo ay intaasi dheer tahay agabyo militari oo ay furteen mujaahidiinta mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa dardargeliyey howlgallada isugu jira weerarada tooska ah kamaa-inka iyo qaraxyada ay la beegsanayaan askarta xukuumadaha mandiqada saxaraha iyo saaxilka afirka iyo maleeshiyaadka murtasiqada fagner ee uruushku tababaray ee dhibaatada daran ku haya muslimiinta ku nool gobolka ugu dambeynna ciidamada xukuumadda suudaan ayaa sheegay in magaalooyin muhiim ah ay ka qabsadeen kooxda r s f militariga suudaan ayaa ku dhawaaqay in ay guulo waaweyn kasoo hoyeen dagaallo culus ee uu kula jiro maleeshiyaadka kooxda r s f ee mucaaradka ah maalmo kadib markii ay ciidamada dib ula wareegeen gacan kuhaynta magaalada qadiimiga ah ee umudurmaan iyo xarunta raadiyo iyo telefishinka ay qabsadeen xarunta shirkadda sifaysa shidaalka jenaraal cabdifitaax al burhaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamadooda ay taqadum wanaagsan ka wadaan magaalada caasimada ah iyo gobolka aljaziira dagaalka suudaan ayaa koo iyo toban bilood jirsaday welina kooxaha mucaaradka kuma guulaysan in ay talada dalka qabsadaan waxaana marar badan fishil iyo guuldaro kusoo idlaaday heshiisyo lagu doonayay in lagu dhexdhexaadiyo labada dhinac kuwaas oo ay garwadeen ka yihiin dhinacyo kala duwan oo midba masaalix gooni ah ka leh suudaan dhinacyada isku haysa dalka suudaan waxaa kala taageeraya dowlada waaweyn kuwaas oo sii horinaya colaada ka taagan dalkan waxaana dowladahaasi ugu horeysa imaaraadka carabta oo taageero hagar la-aan ah la garab taagan maleeshiyaadka janjawiidka
في جزري عرفت الله الأسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa saxaabadu waa jiil fariid ah waan iyagoo kale marnaba aanay dhici karin in dunida lagu arko dad meelo qaar ka shaabaha mooye waxay ahaayeen halyeeyo garab istaagay suubanaha salaallahu calayhi wasalam markii uu geeriyoodana xambaaray ammaanada in xaqa la gaarsiiyo dunida iyagoo sida kitaab uu xanuuniyeeye seef u gargaarta tobnaan ka mid a saxaabadaasi waxay ahaayeen hogaamiyayaal ciidan iyo maamul intii rasuulka salaallahu calayhi wasalam noolaana ayuuna mas-uuliyad ku aaminay taasoo muujinaysa mansilada saraysa ee makaanada muuqata ay kaga soocmeen asaagooda saxaabada halyeeyada ee aanu maanta idiin wadno siiradooda waa laba jenaraal oo ka tirsan hogaamiyayaashii ansaareed ee kasoo aflaxay kuliyadda milatariga ee nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam waxayna labaduba ku tilmaamnaayeen fulinta howlgallo gaar ah oo dunida lagu dhaafiyey dad looga maaro waayey nebiga salaallahu calayhi wasalam haddaba waa kuma labadaasi saxaabi xalqada shanaad ee taxanaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxaana halkan kasii ambaqaadaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتفلت صياتي إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتفلت صياتي إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد
وفي هذا عبرة لعظم حال النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحابه ولعظم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في منظار خصومه يقول عروة بن مسعود أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت احدا يعظمه اصحابه كرسول الله عليه الصلاه والسلام كان اذا امرهم بامر ابتدروا ابتدروا امره واذا تنخم بنخامه وقعت في ايدي احدهم يدلك بها وجهه وجلده واذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضوا ابصارهم حياء من النظر من النظر اليه ثم رجع الى قومه فقال يا قوم اني رايت كسرى ورأيت قيصر ورأيت النجاشي والله ما رأيت قوما يعظ... قوما يعظمون سيدهم كما رأيت هؤلاء ما يفعلون بمحمد والله إنه إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا تنخم بنخامة وقعت في أيدي أحدهم فدلكها في وجهه وجلده وإنه إذا تكلم أطرقوا برؤوسهم من النظر إليه
ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد والله مولى المؤمن يقضي ويحكم ما يريد والله مولى المؤمنين يقضي waa cumayr binu kharshata binu umayata binu caamir bin cabdillaah wuxuu ka soo jeedaa jilibka khatma oo ka mid ah qabiilka aws ee ansaareed wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee diinta islaamka qaata marka laga hadlo jilibka uu ku abtirsado taariikhda ayaana warisa in si qarsooni ah uu u jejebin jiray asnaamta tolkiisa taasoo ka dhigan inuu ahaa muslim iijaabi ah oo shirkiga ka dayriya oo aan ahayn muslim salbi ah oo ku kaaftooma keliya gudashada shacaa'irta diineed lama hayo sannadka rasmiga ah ee uu dhashay wakhtigii jaahiliyaddana taariikhdu ma diiwaangelin maalmihiisa laakiin wixii ka dambeeyey markii uu diinta islaamka qaatay wuxuu cumayr noqday nin taariikh leh heer quruun dheer kadib aynu maanta taariikhdiisa daraaseynayno sharafna waxaa ugu filan inuu ka mid ahaa jarnaaladii ka soo aflaxay kulliyaddii caskariga ee dowladdii nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxaa loogu yeeri jiray alqaari maadaama uu xafidsanaa qayb ka mid ah kalaamka allah casa wajal sidoo kalena imaam uu u ahaa reer khatmaa aabbihiina wuxuu ahaa nin gabyaa ah oo reer madiine ay aad u garanayeen kama uusan qaybgelin khaswadii ugu horraysay ee isku farasaareen islaamka iyo kufriga ee beder sababo ku aadan isagoo indhool ahaa riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan inaannu xilligaasi indhool ahayn hase ahaatee uu araggiisa daciif ahaa oo keliya iyadoo sagaal beri ay ka dhiman tahay bisha ramadaan sannadkuna yahay kii siddeedaad ee hijiriyada ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama diray sariyada cumayr binu kharsha taas oo loo diray haweenay lagu magacaabo casmaa bintu marwaan oo gabayo ku aflagaadeen jirtay islaamka iyo muslimiinta rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa maalin ka mid ah maalmaha wuxuu saxaabada dhexdooda ka yidhi yaa naga qabanaya gabadha marwaan cumeer oo hadalkaasi maqlaayey ayaa habeenkii u guureeyey gurigii ay deganeed casmaa bintu marwaan halkaasi ayuuna ku soo dilay أنت سيوف الثأر في أجفانها وشكت غبار الذل في أوطانها أنت سيوف الثأر في أجفانها وشكت غبار reer khatma ayaa isla dhex qaaday cidda dishay casmaa oo xilligaasi hooye u ahayd shan wiil waxaana markii dambe cumeer uu dhexdooda ka sheegay inuu isagu dilay waxay awoodaanna ay ku dhaqaaqaan arrinkaa ayaana cabsigeliyey reer khatma oo wax tallaabo ah qaadin wiilashii ay dhashay haweenaydan uu dilay cumayr laftigooda wax tallaabo ah ma qaadin sababtuna waxay tahay iyagoo arkayay in awoodda islaamka ay xoogaysatay madiinana ay dowlad islaami ah ka hana qaaday
لن نرضى الذل لن نرضى الذل أو الإذلال لن نحني رأسا لن نحني رأسا لن نحني رأسا للأنذال لن نرضى الذل لن نرضى الذل لن نرضى الذل أو الإذلال waxaa intaa dheer in cumayr binu kharshah uu ka mid ahaa hurmuudka iyo ashraafta reer khatma arrimahaasi oo kulmay ayaana reerkan u diiday inay ka aargoostaan cumayr natiijooyinka ka dhashay sariyadan halka saxaabi ahayd ayaa waxaa ka mid ah in reer khatma ay dad badani ka soo islaameen kadib howlgalkaasi fariidka ah ee lagu dilay haweenaydii aflagaadeen jirtay nebiga sala allahu calayhi wasallam khaswadii uxud oo ka mid ahayd khasawaadkii waaweynaa ee dhex maray muslimiinta iyo mushrikiinta wuxuu cumayr binu kharsha ka mid ahaa saxaabadii ka qayb galay khaswadaas ugu dambayntiina halkaasi ku shahiiday نحن في هذا المكان الذي أتى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد إخوانه الذين قتلوا هنا شهداء معركة أحد نحن في هذا المكان اللي هو الثغرة التي دخل منها خالد بن الوليد وحصل فيها الاشتباك بين المسلمين وفرسان خالد فتعطرت هذه الأرض بدماء شهداء المسلمين آه لو نطقت هذه الجبال فقصت قصصهم آه لو تكلم هذا التراب وهذه الأرض فحدثت أخبارهم لكل شهيد قصة كل شهيد ملحمة كل شهيد شهداء
inkastoo uu ahaa qof cudurdaar leh maadaama araggiisu hooseeyo wuu ka cudurdaaran karay ka qaybgalka dagaalka cid ku dhaliili lahaydna ma jirin laakiin wuxuu cumeer doonayey inuu naftiisa u huro caqiidada uu aaminsan yahay taariikhdana waxay kaloo werisaa in cumayr uu dilay gabar isagala dhalatay taasoo aflagaadee jirtay nebiga sala allahu calayhi wasallam
ورأى الشهادة منية والموت أسعد ما يرى خاض الحروب بهمات متوثبا ومكبرا كم قد أحال بغزوه
inkastoo uu ku tilmaamnaa naftii hore keligii duul ah haddana culimmada ka waranta siyarka iyo maqaasida waxay halyeygan ku daraan liiska saraakiisha iyo hoggaamiyaashii nebiga sala allahu calayhi wasallam
الشيطان يأسر من ضرى
متوثب في عزمه لم يلتفت يوما ورا ما ذاق طعم الذل لا كالنسر في شم الذرى
saalim binu cumayr binu thaabit binu annucmaan binu mrulqays binu thaclaba binu caamir binu cawf wuxuu ka soo jeedaa qabiilka ansaar gaar ahaan reer aws wuxuu ka mid ahaa muslimiintii ansaareed ee goobjoogga ahaa baycatulcaqaba taasoo gogolxaar u noqotay in muslimiinta u soo hijroodaan magaalada madiina wuxuu sidoo kale saalim ka qayb galay dagaaladii waaweynaa ee rasuulka sala allahu calayhi wasallam hogaamiyey gaar ahaan khasawaadkii beder uxud iyo alkhandaq khaswadii tabuuq oo uu qur'aanka oga markhaati kacay inay ahayd khaswo aad u adag maadaama dhulka lagu duulayey uu aad oga fogaa madiina jawigana uu aad u kululaa wuxuu saalim ka mid ahaa saxaabadii uu allah oga markhaati kacay iimaanka ee markii ay heli waayeen gaadiid iyo awood ay ku baxaan iska laabtay iyagoo ilmaanaya ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
khaswadii bani qurayda ee lagu qaaday yahuuddii deganeed magaaladii madiine wuxuu saalim bin cumayr ka mid ahaa saxaabadii ka qayb galay khaswadaas maalinkaasna wuxuu saalim gacantiisa ku dilay nin yahuudi ah mid ka mid ah howlgalladii fariidka ahaa ee ay geesinimadu ka muuqatay ee uu fuliyey saxaabigan jaliilka ah ee saalim bin cumayr waa howlgal uu ku beegsaday waayeel cajuus ah oo ka mid ahaa dadkii ku noolaa magaalada almadiina kaasoo dagaal la xirtay islaamka iyo muslimiinta ninkan waxaa lagu magacaabaa abucafak markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalama imaanayey magaalada madiina waxa uu jiray boqol iyo labaatan sano sidaasi oo ay tahayna ma uusan islaamin wuxuuna gaalnimada ku darsaday inuu aflagaadeeyo islaamka iyo muslimiinta rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu saxaabada ka dhex yidhi yaa naga qabta khabiidkan ama ninkan xun saalim ayaana markii uu hadalkaasi ka maqlay rasuulka wuxuu nadar ku galay inuu ninkaasi qoorta ka jaro ama uu isagu dhinto abucafag oo ka soo jeeda jilibka bani caamir bin cawf ayaa xilli xagaa ah isagoo jiifa bannaanka gurigiisa waxaa ugu tegay saalim bin cumayr waxaana uu seef kala dhacay laabta isagoo halkaasi ku dilay markii uu naf baxaayey ayuu aad u qeeliyey abucafag waxaana u soo kala cararay tolkiisa iyagoo isweydiiyey cidda dishay ninkan laakiin saalim ayaa markiiba ka tegay goobta أبو عفك اليهودي كان شيخا طاعنا في السن وقد عرف بهجائه الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وكان شديد التحريض على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين نذر أحد الصحابة وهو سالم بن عمير رضي الله تعالى عنه وهو ممن شهد بدرا وكان معروفا رضي الله عنه ببكائه أثناء قراءة القرآن نذر سالم بن عمير على أن يقتل أبا عفك أو يموت دونه fulinta howlgalkan fariidka ah ee islaamka looga horleexiyey mid ka mid ah acdaadiisa waayeellada ahaa ee afka ku caayi jiray muslimiinta waxay saalim bin cumayr ka dhigtay in lagu tiriyo mid ka mid ah saraayaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalama diray maadaama dilka abucafag uu rasuulka codsaday alleha ka raali noqdee saxaabigan jaliilka ah oo ay taariikhda sidoo kale warisay inuu nolosha dhaafiyey haweenay walaashiis ahayd taasoo meel kaga dhici jirtay islaamka iyo muslimiinta wuxuu raalli ahaanshaha allah ka doortay wax welibo allahna wuxuu oga markhaati kacay iimaan dhab ah
فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة فجاء صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة ربه وقد رباه ربه فأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه فكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض من أجل ذلك عباد الله أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا حبا خالط دماءهم وجرى في عروقهم حتى يقول انس بن مالك رضي الله عنه والله ما كان شخص يقبل احب الينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان من لا يحبه فقد انتفى عنه الايمان وان من احبه فقد اتاه الايمان وخالط بشاشه قلبه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده والناس اجمعين من قريب أو بعد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد والنور بأننا لن نواجههم بعزم من حديد ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد والله مولى المؤمن يقضي ويحكم ما يريد والله مولى المؤمنين يقضي
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله